halka qaadista ama maamuska xayuubinta madaxweynaha waxaa soo jeedinaya saddex meelood ah taasoo ay macnaheedu tahay sagaashan iyo laba marka laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta loo eego xildhibaana golaha shacabka laba boqol iyo shan iyo toddobaatankii sidii qoraalkaa hore kadib xogayaha golaha shacabku wuxuu caddeeyey ilaa toddobiyo toban cadaymood oo qoraal ah in ay soo gaadheen inay jiraan xildhibaano golaha shacabka ah oo laga been abuurtay intaa marka la helo ayaa haddana marcafraadka loo gudbayaa labadii aqalin ay isu yimaadaan maxkamadii door oo door ku leh iyo eedayntii dhamaystirkeeda waxaad markaa arkaysaa shaqo ballaaran oo ugu yaraan xataa hadday intaasoo shay jiraan sanad socon karta in ay tahay waayo madaxweynihii marka eedeymahan oo dhan loo soo wuxuu xaq u leeyahay inuu istifaado intaan halkaaba la gaadhin habraacyadii baan jirin oo waxaan jirin maaragtay deexitaanadii loo baahnaa sharcigii faahfaahinayay lambarkii loo baahnaa xaqiijintiisa iyo hubintiisa shalayna waa tii uu xogeyaha golaha shacabku caddeeyeyba ilaa toddobiyo toban xildhibaan inaanayba ku jirin in laga been abuurtay taa macnaheedu waxay tahay siduu xogeyaha guudna xaqiijiyey in uu buray isku daygaasiba marka horena aanu dhalanba oo uusan jirin